munaasabad ay heshiis iyo is-afgarad buuxa ku kala saxiixanayeen maamulada galmudug iyo ahlu sunna wal-jameeca ayaa lagu qabtay xarunta madaxtooyada ee villa soomaaliya munaasabadan ayaa waxaa kasoo qayb galay xubno ka tirsan golayaasha kala duwan ee dowladda wakiilo ka socday beesha caalamka qaramada midoobay urur goboleedka igad iyo madaxda maamul goboleedyada dalka labada dhinac ayaa ku heshiiyey qodobo ay ka mid yihiin in la sameeyo dowlad wadaag ah oo ay dhinacyadu iska arkaan in la mideeyo labada baarlamaan oo kale ah ahlu sunna iyo galmudug iyadoo sidoo kalena ay heshiiska ku jiraan qodobo ay ka mid yihiin in la sameeyo ciidamo isku dhafa kuwaasoo aan lagu soo darin dadka lagu tilmaamayo inay yihiin argagixiso ama burcadbadeed madaxweynaha galmudug axmed ducaale geelle xaaf oo ugu horeyn madasha ka hadlay ayaa sheegay inuu isagu yahay ka keliya ee tanasulka dhabta ah muujiyey kuna tabarucay awoodihiisa qaar ka mida si gobolka u midoobo
anuu lix bilood baan horta joogaa gobolka maalintii lay doortay maanta waxaa laga joogaa lix bilood iyo saddex beri saddex biloodna waa labnaa saddex biloodna arrintaana ka shaqaynay wax shaqaah oo kale oo aan qabtay ma jirto laakiin maanta waa alxamdulilaahi rabbilcaalamiin arrin siddeed toddoba sano soo rafanaysay hadday soo gunaadn soo gunaadantay aada iyo aad baan maaragtay ugu faraxsanahay ummadda reer galmudug iyo ummadda soomaaliyeed iyo inta wanaagga jecel waxaan rajaynayaa inay aada iyo aada ugu farxaan waana wax lagu farxo kilomitiro soo laabtay oo kala maqnaa waa wax weyn adduunka dad badan waxay leeyihin isa su-aalahayaan ninkaana awooddiisii buu qaybiyo waa run awoodda la qaybiyo keliya waa taydii laa awooddii madaxweyne ku-xigeenka lama qaybin walaasii kale cilla awooddiisa la qaybsha ma jirto qof awooddiisa la taabtayna ma jiro waan aniga ahayn anaa taydii qaybixiyey marka qofkii maskaxda ku hayow ogow qofna lama bixin awooddiisa aan aniga ahayn anaa intaydi qaar ku tabarucay oo u huray in gobolku soo laabto isu taga iyo midnimadu inay timaado ilaahay waxaan ka rajaynayaa inaan noqono kuwii isu taga sidoo kale madaxweynaha gobolada dhexe sheekh maxamed shaakir ayaa dowladda soomaaliya iyo beesha caalamka ka codsaday in heshiiskan la bari taaro si uu midho dhal u noqdo heshiiska halkan ka dhacay waxaan dowladda federaalka ugu baaqaya beesha caalamka ugu baaqaya inay taabageliyaan inay garab istaagaan gobollada dhexe wixii ay ka hagradeen oo kala maqnaanta ay kala maqnaayeen uga hagradeen maantay u fadhiyaan laakiin haddii aan waxba laga hagrayna sidii hore ay tahay soomaaliya ilaah baa u maqan ayaan leeyahay waxaad ogtihiin soomaaliya waxaa isku xidhay hunguriga dheer oo laamiga ah meesha keliyaoo hadda u fayooba waa boosaaso iyo beledweyne inta ka dhexayda dadkii u soo dadaalay intaas waxay mudan yihiin in lagu garab istaago laakiin hadda kahor garab istaag ma helin difaaca aanuna hashabaab dowladaha xagga naga xiga waa nooga mahad celiyeen hadday but leeyihiin hadday soomaali leeyihiin hadday kilinka shanaad yihiin dowladda etoobiya xatan in yaray geli lahaayeen haddayse derbigaasi ku aadaneen madaxweynaha maamulka puntland cabdiweli maxamed cali gaas oo ku hadlayey magaca dowlad goboleedyada ayaa dhankiisa soo dhoweeyey heshiiskan xafladan qiimaha badan oo runtii ah guul soomaaliyeed qeyb weyn ka qaadanaysa geedi socodka nabadda soomaaliyeed dib u soo celinaysa qeybna kaa dib u soo celinta sharaftii karaamadii iyo dowladnimadii soomaaliyeed aada iyo aada ugu mahadsan yihiin inay maanta labada oday ku saxiixdeen halkan heshiis ay ka muuqato isu tanaasul iyo garasho runtii dheer ay ka muuqato waan ku bogaadinayaa madaxweynaha galmudug qeybta uu ka qaatay hawshan iyo fududaynta sababtoo ah meesha rag odayaal oo kalea kaga horreeya laakiin maanta inay isagu magaca uu qaato aada iyo aada iyugu mahadsan yahay ugu dambeyntii madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa ku tilmaamay heshiiskan mid taariikhi ah oo sanado badan la sugayey dib heshiisiintan runtii waxay soo socotay muddo laga soo bilaabo calimasaarkii oo aan casumay sheekh shaakir iyo nidaamkiisii iyo xukunkiisii aan casumay oo aan ka bilownay halkaas dib heshiisiinta ilaa maalintaas ilaa hadda waa waxay ahayd wax wax socday ahayd waxaan rabaa inaan halkaan aan ka markhaati furo ahlu sunna wa jamiica runtii waxay ahayd mar walba in loo mahad celiyo nood keliya ma aha dib heshiiskaanay qaateen keliya ma aha runtii waxay gaarsiiyeen qolooyinkan nabaddiidka ah oo nala dagaalaya inay dareemaan inay dhiman karaan inay dhaawacmi karaan ka hor maysan ogeyn maalintaas baqdintii ku bilaabatay ilaa hadda waa socotaa maxaa yeelay waxay kula dagaalayeen caqiidu iyo kula dagaalayeen ilaa haddana gobolada dhexe waa u dhawaan layihiin ilaa hadda waa u dhawaan layihiin marka waxay tahay mar walbaba inaan xasunaanno dadaalkii iyo dagaalkii ay la galeen qolooyinkaas nabadiidka ah ayna uga adkaadeen waa ku mahadsantihiin haddana waa ku mahadsantihiin inaad qaadateen heshiis oo aad tanaasusheen xasan kaafi qoyste v o a muqdisho